bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaa subaxee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegeysa doontaana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa isbitaallada ku booqday habeenkii xalay ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo cambaareeyey qaraxyadaasi ka dhacay caasimadda maalnimadii shalay waxaa sare ukac laga dareemayaa suuqyada kalluunka ee magaalada muqdisho kadib dabaylo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada kuwaasoo ka jiray gobolka banaadir shirkadda dhanka tiknolojiyaddanka ku ah ee abolo telefoonadii ugu dambeeyey ay soo saartay lagu soo bandhigay magaalada muqdisho caasimadda dalka tababar ku saabsan manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada dalka looga furay ayaa looga furay magaalada muqdisho macalimiin waa magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee macalimiin kamid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah koox ka socota jimciyadda qurmaha ka dhexaysa oo gaaray magaalada xudayda ee dalka yemen halkaasi oo ka mid ah magaalooyinka dagaalada xun ay ka dhaceen gudaha dalka yemen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
hagaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan halkani waa dishocodka jamhuuriyadda soomaaliya sagaashanka magartiis ayaad nagala socotaan waa subaxada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha disembar labada kun iyo sideed iyo tobanka kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa isbitaallada ku booqday ilaahay ha caafiya dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho nasro bashiir cali ayaa noo faahfaahinaysa
muwaadiniintan oo ku dhaawacmay qaraxyadii maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ka geysteen magaalada muqdisho ayaa waxaa booqasho ugu tegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre si uu ogaado xaaladooda caafimaad sida ay tahay iyo inay helaan adeegyo caafimaad oo ku filan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa dhaawacyada ugu tagay cisbitaalada madiina iyo erdogan ex digfere magaalada muqdisho kuwaasoo ah kuwa ugu badan la geeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxii arxanlaawayaasha al-shabaab ay ku dhibaateeyeen shacabka soomaaliyeed oo aan waxba galabsan balse ay dhibayso noloshoodu ra-iisul wasaare khayr ayaa dhaawacyada mid mid uga xog wareysanayay xaaladooda caafimaad iyo haddii ay jirto waxyaabo kale oo ay dowladda uga baahan yihiin halka kuwaan awoodina iska warbixiyaan oo xaaladooda ka wareysanayay ehelada la joogtay isagoo dhammaan dadka dhaawacana alla uga baryay in caafimaad deg dega waa la siiyo dhinaca kale waxa uu tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya cabdirashiid maxamuud oo ra-iisul wasaaraha ku weeliyey booqashada ugu tegay dhaawacyada ayaa shacabka soomaaliyeed u sheegay inaysan ka niyad jibin dowladnimada islamarkaana laga adkaan doono kuwa cadowga waxaan soo marnay cisbitaalka weyn ee madiina waxaan soo marnay cisbitaalka digfeer marka shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegaynaa had iyo habeen inuu ra-isul wasaaruhu dalku shaqaynayo annaguna aan shaqaynayno aan laga daalayn shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inayn niyad jabin dalku waa hagaagaya insha allahu tacaala kooxahaas argagixisada ah waan ka rayn doonnaa insha allah haddii ilaahay yidhaaho waxa hadhay waa wax yar intaasuna waxay u baahan tahay inaan isku duubnaano gacmooda jilib ay wax ku gooyaan taasi waxay caddaynaysaa caawa ra-iisul wasaarihii dalka labiiyo tobankii habeennimo inuu dhex marayo cusbitaaladii magaalada muqdisho isagoo oo booqasho ugu jira dadkii bukaanka ahaa isagoo oo qof qof u dul istaagay qof kasta marxaladuu ku jiro iyo sida uu yahay isagoo oo waraysanaya waa wada arkayseen marka insha allahu tacaala waxaan leenahay soomaaliya guul iyo gobonnibaan u rajaynaynaa dhacdo kastoo ah xambaarsan cadowtooyo ayay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ku xasuuqaan shacabkeenna waana hadafka weyn ee ay leedahay kooxda gabalkeedu sii dhacaysay al-shabaab dabargoynta shacabka soomaaliyeed iyo inay ka been sheegaan diinteenna suuban ee islaamka waxaana shacabka soomaalid looga baahan yahay in dagaalka cadowga ay kula jiraan ciidankeennu ay garab iyo gaashaan u noqdaan geesiyaasheenna qaranka oo habeen iyo maalin u taagan badbaadinta nafta iyo maalka muwaadinka soomaaliyeed nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa cambaareeyey qaraxyadaasi ka dhacay magaalada muqdisho isagoo oo markaasi ku tilmaamay waxa ay ka dambeeyeen kuwo aan jeclayn cadowga soomaali waa kuwo cadowga soomaaliyeed ah oo aan jeclayn nabadgelyada aamine xuseen ayaa noo faahfaahinaysa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa cambaareeyey weeraradii qaraxyadii ahaa ee shalay ka dhacay caasimada soomaaliya ee muqdisho kaasi oo ay fuliyeen kooxaha nabadiidka al-shabaab war ka soo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in weerarada ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan ruux kooxda nabadiidka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii midkii ugu horreeyey ee ka dhacay tala agagaarka tiyaatarka qaranka ee muqdisho waxaana dadkii dhintay ka mid ahaa wariye ka howlgalayay tiifigii universal oo fadhigiisu yahay magaalada london weeraradani shalay muqdisho ka dhacay ayaa muujinaya weerar fuleynimo ah oo lala beegsado dadka soomaaliyeed iyo xuquuqda ay leeyihiin in ay ku noolaadaan nabadgelyo iyo sharaf ayuu yiri master hensom waxaana ku boorinaynaa mas-uuliyiinta soomaaliya in ay ku dadaalaan in ay la dagaalamaan xagjirnimada oo mas-uulka dambiyadani naxdinta lah waxaana tacsi tiiraanyale u diraynaa qoyskii iyo asxaabtii ay ka dhinteen waxayna rajaynaynaa in dadkii dhaawacmay si dhaqsi ah alle u bogsiiyo ayuu hadalkiisa sii raaciyey ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed murse sheekh cabdiraxmaan ayaa si wadajira u cambaareeyey qaraxyadii shalay kooxaha argagixisada ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxayna ku baaqayaan in hal meel looga soo wada jeesto kooxaha nabaddiidka aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
waxaa salowkaa laga dareemayaa suuqyada kalluunka lagu iibiyo kadib markii dabaylo saameyn ku yeeshay kalluumaysatadu ay maalmahan ka jireen xeebaha magaalada muqdisho muuse cismaan abtow ayaa noo faahfaahinaya kawaanka kalluunka degmada xamarweyn ayaan oolin kalluun fara badan waxaana laga dareemayaa kalluun yari iyadoo ganacsatada kalluunka iyo dadka iibsada kalluunka ay ku sheegayaan kalluun yarida ka jirta iyo sare u kaca qiimaha kalluunka ku yimid halkan waa kawaanka kalluunka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu iibiyo kalluunka noocyadiisa kala duwan waxaana looga yimaadaa si looga iibsado kalluunka degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mid a gobolada dalka waxaana laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha la kala iibsada kalluunka taasi oo sabab kacay badda gudaheeda oo aan awoodin doomaha kalluumaysatada in si fudud ay ugu soo jallaabtaan kalluunka xeebaha soomaaliya oo ay kala kulmaan caqabado dhinaca kalluumaysatada ah doomanka iskaashatada kalluumaysatada ayaa sheegay in xilliyada dabayluhu ay ka kacaan iyo caddada bisha marka la gaaro ay kala kulmaan jallaabashada kalluunka dhibaatooyin aad u fara badan waxayna tilmaameen in mararka qaar ay doomanku rogma dabaylaha xoogan iyo muwjadaha ku dhufta doomanka kalluumaysatada islamarkaana aysan awoodin in meelihii horey ay ugu soo jallaaban jireen ay gaaraan waxaa laga isticmaalaa dalka soomaaliya gaar ahaan caasimada magaalada muqdisho waxaana sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka uu yahay mid aad u baasan sida ay sheegeen qaar ka mid ah kalluumaysatada halkii xilliyadii hore ee qiimaha kalluunka uu ahaa shan doolar ayaa hadda waxa uu ka joogaa soddon doolarka maraykanka ah taasoo saamayn ku yeelatay bulshada soomaaliyeed ee iibsata kalluunka iyo ganacsatadaba qaar ka mid a kalluumaysatada ka ganacsada kawaanka kalluunka degmada xamarweyne ayaa ka hadlay saamaynta ay ku yeelatay sare ukaca ku yimid qiimaha kalluunka iyo waxa sababay magaciisa dhaca maxamed saala maxamed awol waxaa qiimaha waxaa laga bixinaya sideetan doolar toddobaatan doolar haddana waxaa laga bixinaya boqol labaatan iyo boqol iyo soddonaa laga bixinaya qiimi ahaan waxaakontonka kiil waxaa laga bixiyay soddon doolar afartan doolar laga bixiyay haddana waxaa laga bixinaya toddobaatan doolar saas waa magacayga waxaa la dhahaa roodasala jimcaale malayn waaba waa eber dabeelo badanaa jiraana lagu leeyahay meeshu waa malaay la'aan marka saasaan ugu yimid meeshan zaid raqiisoo ahay faa'iido fiican uu leeyahay aniga intan ka imaaday degmada daynilan ka imaaday kawaanka kalluunka degmada xamarweyne ayaan oolin kalluun fara badan waxaana laga dareemayaa kalluun yari iyadoo ganacsatada kalluunka iyo dadka iibsada kalluunka ay kuu sheegayaan kalluun yarida ka jirta iyo sare ukaca ku yimid qiimaha kalluunka xiliyadan oo kale marka ay kacaan dabaylaha ayaa waxaa yaraada wax soo saarka badda taasi oo saameyn ku yeelata kalluumaysatada iyo ganacsatada iyo dadka ka macaasha kalluunka
warbixintii habto uu nooga diyaariyey kalluunka magaalada muqdisho iyo waa suuqyada kalluunka shirkadda dhanka tiknolojiyadda caanka ku ah ee apple ayaa telefoonadii ugu dambeeyey ay soo saartay waxaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho cali axmed sheekh ayaa noo faahfaahinaya taleefanada smartiga ah ee lasoo bandhigay waxaa ka mid ah iphone x mas iyo iphone x kuwaas oo noocyadii ugu dambeeyey oo apple ay soo saarto ah apple muqdisho ayaa arrintan fududaysay waxaana munaasabadda lagu soo bandhigay ee ka qayb galay mas-uuliin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo macaamiisha kala duwan ee shirkadda cabdirasaaq xasan maamulaha apple muqdisho ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha uu bandhigoodu yahay waxaan maanta talaacasocado usoo bandhigayna taleefankan x markiska dad badan waxaan umaleynaa inay ku wareersan yihiin markiskan macnihiisa muxuu yahay horta markis balas waaye waxaa waaye ekisaa loo guuray meesha numbarka tirada uu ku socday markis balas waaye waa numbarka ugu dambeeyey teleefon kasta oo sigis ilaa markis waa haynaa barortayaasha kale sida ibadka iyo waxaas oo dhanna waa haynaa kolley waxaas oo dhanna waa ku dhiibaynaa installmentiga aadan sheekh cali gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay in dadka soomaaliyeed ee dhanka tiknolojiyada kaga horeeyaan dad badan oo caalamka ah sidaasna lagu gaaray arrintan runtii waxay tahay farxad iyo waxay tahay hor usoo hoyatay mujtamac usoo hoyatay mujtamaca ku nool gobolka banaadir ku nool magaalada muqdisho waa horumar usoo hoyday waa horumar waxa waaye wadamada dariska nala ah aan laga yaabin inay haystaan oo taleefon hal bil shirkadu ay soo saartay caawa magaalada muqdisho in lagu daha furo oo dadkii weliba baktiynasiib la siiyo fursado wadamada dariska nala ah in haystaan maaha waxaa kaloo fursad kale ah in taleefonkii lagu yidhaahdo lacagtaada ku gado haddaadan lacagtii awoodina tartiib tartiib u bixi hadduu taleefonku yahay kun doolar adiga waxa waaye bil kasta intaa bixi shirkadda apple ayaa waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii waxaana magaalooyinka waaweyn oo xarumaha ay ku leedahay ka mid ah muqdisho taasoo waxyaabaha ay ku guulaysatay ay ka mid yihiin apple muqdisho in taleefanada smartiska lagu dayactiro gudaha magaalada muqdisho halka markii horena dhibaato badan arrinkaas lagu qabay cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho
tababar ku saabsan manhajka cusub ee waxbarashada wasaaradda waxbarashada dalku ay soo saartay ayaa looga furay macalimiin magaalada dhuusamareeb iyadoo markaasi ay ka mahad celiyeen tababarada aqoontooda kor lagu qaadayo qaar ka mid a macalimiintaasi ayaana ka hadlay
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maantay tababarka noo bilaabanayo aan ka faa'iidaysanayno insha allah waxaan filaynaa inaan ka faa'iidaysan doonno aqoonta naloo soo bandhigi doono waxaa la yidhaahdaa yani tababarku waa soofo oo kale oo qofka caqligiisii wuu joogaa oo wixii uu yaqaano wuu yaqaanaa laakiin maxay samaynaysaa mididu markii la rabo inay wax jarto waa in la soofeeyaa sidaasoo kale waa tababarku إن شاء الله وأنا كفاية سنة وحنا أدي أدي أسر وين منهج كعصب وأنا الكتب بردونه سي أن جيلك وجود بنا أن وحنا أوترنا إن شاء الله وبلنتي إن وسارده إن الله بلنتي وحرجين إن أنا كسب بحنا ضمانته أنا أبو فرحسن هاي وأنا ما سنتين أيالنا وسارده سيد وناكسن أو إنه ودي أرسي تبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك وعظم وشرف على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ضمان أنت ماشي صوت يعني ما هتعلن بعد الله سبحانه وتعالى حان إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كرد لنا تدريبك يتوبركنا الأفري إن كفى إذي سنة بإذن الله الكريم oo wax kala tagno insha allahu tacaala oo ay noo noqoto faraska asagoo ordaya ee cusha lagu dhuftaa sida si uu u kordhiyo orodkii uu waday wax kusii daro biidni illaahi tacaala inta maarata meesha ka soo qaybgashay iyo kameramaanada dhammaan waa idiin mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantiin
xafladda ayaa ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay qur-aanka kariimka oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan safaradda soomaaliyeed ee dalka koonfurta afrika ayaa lagu qabtay waddankaasi cabdulaahi amiin qorshe ayaa warbixinta nooga soo diray waddanka koonfur afrika xafladan oo ahayd miday soo agaasimeen maamulka iyo macalimiinta dugsiga alfajri oo ku yaala xaafadda soomaalidu ee degan tahay meefe ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa waxaa shahaadooyin iyo hadiyado kale lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay barashada qur-aan kariimka boqolaal dadweyne ah oo ka kala yimid xaafadaha meefe iyo waalidiinta ay carruurtoodu dhigtaan dugsiga alfajri marti sharaf kala duwan iyo maamulka aldacwal irshaad ayaa ka soo qaybgalay munaasabadani ardayda dugsiga dhigatay iyo kuwa dhammeeyey qur-aanka ayaa halkaasi waxay ku soo bandhigeen waxyaaba ay halkaasi ka barteen iyo sida ay isugu kalsoon yihiin inay bulshada u gudbiyaan cilmiga ay xambaarsan yihiin وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم qaari bashiir faarax yuusuf oo ah maamulaha dugsigan ayaa sheegay in ardayda qur-aanka dhammeeyey ay u diyaariyeen macad lagu magacaabo daarulculuum oo lagu bareeyo macluumaad kale ee diinta la xidhiidha cunug kasta oo intuu iskuulkiisa dhiganayo dugsigiisa dhiganayo daarulculuumtana aantaan ka siinno weliba daarulculuum oo la yaqaan oo oo waddanka diiwaangashan ay tahay culumta lagu soo bandhigaana ay hadhowda culum muctaraf ay tahay adiga naftirkiinnuna aa ku qanci doontaan qaar ka mid a mashaa'iqda iyo waalidiinta soomaalida ee madasha ka hadlay ayaa sheegay in maamulka iyo macalimiinta dugsiga alfajri ay qabteen howl aad u weyn oo bogaadin iyo ammaan mudan waalidka iyo ciyaalka naftirkooda in la isfahamsiiyo oo daraasaad loo sameeyo oo casharo loo aqriyo yacnii cunu qofku waalidkaas oo ku tarbiyey lahaayo mataqaanaa muxuu ahay dood macalimiinteennana khayr allah siiyo waalidiinta khayr allah siiyo culummada iyo mashaayikhda dhammaan isku taxallujisay in maarata madarasooyin laga furo anigoo ka mid ah ardada maanta qalin jebinaysa anigoo ka mid ah waalidiinta madarasada aad waxaan uga mahad celinayaa macallimiinteeda qaaliga ah waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr jasa
waxaan leeyahay hambalyo hambalyo madarasada alfajri maasha allah ilaah idin barakeeyo macalimiinta allah barakeeyo waalidiinta allah barakeeyo inta ummadda islaamka oo xaalfadeena maanta kasoo qayb gashay ugu dambeynna waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey qaar ka mid a carruurta ka qalinjibiyey qur-aan kariimka si loogu dhiirigeliyo inay sii wadaan waxbarashadana waxaa la guddoonsiiyey hadiyado kala duwan
halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda koox ka socota jamciyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa gaaray magaalada xudeyda ee dalka yemen halkaa oo markaa ay ka dhaqan gashay xabad joojintii dhinacyada ku dagaalamayey dalka yemen kooxdani uu hogaaminayo genaraal batrick comerje oo markaasi u dhashay dalka denmark ayaa dekeda gaaray maalnimadii shalay iyagoo howshoodu ay tahay kurgelidda xabad joojinta ay dhinacyada magaaladaasi ku dagaalamayay kusoo heshiiyeen siday ciidamadooda magaaladaasi uga sareynta waa uga saareen si rasmiya waxaa howshu bilaaba doontaa talaadada soo socota maalintii ka horeysay ee dararaadii ayay ahayd markii golaha ammaanka ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa uu ansixiyey qaraar lagu meel marinayo koox ka socota jimciyadda qurmaha ka dhexaysa oo muddo soddon maalmood ah dekeda xudayda ka howlgeli doona san kadib waxaa dalka yemanna laga qabaa rajadii ugu wanaagsanayd inay ka dhaqan gasho heshiiska dhex maray dhinacyada ku dagaalamay xudayda ayaa waxay horraantii bishani ku guulaysteen wadahadallo nabadeed oo ay u yeesheen wadahadalladaasi oo loo arkay in mustaqbal wanaagsan ay u horseedi karaan heshiis la taaban karo inay sanadka cusub gaaraan dhinacyadu xudayda waxaa sanad xudayda waxay sanadkan ahayd meel aad u halis badan oo ay markaasi ka dhacayeen dagaallo xoog leh dhawaaqa rasaasta ayaa si buuxda waxaa markaasi uga istaagay magaalada iyadoo ay maalmo ka soo wareegtay meel marinta heshiiskii xabad joojinta balse inteeda badan waa ay degan tahay haatan magaaladu sida uu dhigayo heshiiskii xabad joojinta la gaaray ama ay gaareen dhinacyadu waxa ay markaasi xootiyiinta ciidamadoodu ay kala baxeen dekedda si ay qaramada midoobay ay gacanta ugu dhigto maamulka dekeddaasi waana sababta wafdigu halkaa uu gaaray kadibna ay dhammaan dhinacyada isku hayo halkaasi ay ka baxaan magaaladaasi iyo nawaaxigeedaba oo rasaasta iyo ciidamadaba bannaanka looga saaro magaalada xudayda oo ah magaalada ay ku taallo dekedda ugu weyn ee dalka yemen oo muhiim u ah dhinacyada oo dhan dhegeystayaasha qiimaha leh warkii subaxnimo aad ka dhegeysanayseen raadiyo muqdisho waa naga intaa intii uu seegay waxaad dib ugu heli kartaa raadiyo muqdisho dotnet kulanti dambe insha allah